You're with SBS Radio.
marka u horeysa maxayna ku qasbay inaad dal ajnabi oo shisheeye ku qabsataan shirkan professor waxaan isleeyahay runtii arrin walba oo dhacda dabcan sababo ayay leedahay soomaaliduna beryahaan aad bay uga feejigan tahay dowladaha deriska iyo arrimo maaragtay lagu soo karkariyo agtooda waxaan isleeyahay shirka nairobi lagu qabtay runtii mid hore loo soo abaabulay ma ahayn laakiin waa mid ay dad siyaasiyiina isku arkeen oo ay iska wareysteen xaaladda dalka oo ay isla garteen in ay maaragtay ka faa'iidaystaan fursadaas ay meel isu wada yimaadeen inay maaragtay warbixintooda gudbiyaan marka waxaa jirta in aysan jirin fursado dalka gudihiisa ah gaar ahaan gobolka banaadir magaalada muqdisho oo ay siyaasiyiintu iyo axzaabtu iyo dadka maaragtay xiiseeya arrimaha murugeysan ee dalka amniga ha noqdo ha noqdo siyaasadda kale guud ha noqdo dastuurka iyo dhamaystirkiisa ha noqdo maaragtay doorashooyin doorashooyinka soo socda laba kun iyo kow iyo labaatanka yacni dadku iyo siyaasiyiintu waxay dareemeen runtii dowladdu ama xukuumadduna ay muujisay in aanay raalli ka ahayn in magaalada dhexdeeda ay shirarka noocaas lagu qabto hoteelada iyo meelaha maaragtay shirarkaas lagu qaban lahaa loo hanjabo gawaarida booliiska iyo banaanka lasoo dhigo xitaa la diido sida soomaalidu wada ogyihiin xitaa in loo sameeyo tacsiir loo sameeyo dad dhintay oo maaragtay arrimaha siyaasadda barnaamij axzaaba ka tirsanaa marka dabcan dalku waxaan rajaynaynay inuu nidaamka dastuuriga ah xorriyatul qowlka iyo isu socodka iyo waxa loo yaqaano assembly in dadku ay wada yimaadaan oo ay ka tashadaan xaaladda communitiga xaaladda magaalada xaaladda dalka xaaladda diinta culays dhinaca ka yimid oo runtii axsaabta dalka gudihiisa ay ay xubnahooda kula shiri waayeen ama iyaga dhexdooda ay kulmi waayeen ayaa keenay in fursadda nairobi la isku helo looga wada hadla arrimahaas waa garta marka professor laakiin soomaaliya siyaasadeeda wakti dheer baa dalka dibaddiisa lagu karkarinaya shacabka soomaaliya shaki weyn bay ka qabaan shir kasta oo dalka dibaddiisa lagu qabto qaarkood waxayba qabaanba in xataa soomaalida shiraysa aysan ka dambayne dalal kale oo ajanabiga ay ka dambeeyaan shacabku miyaysan xaq u lahayn shakiga noocaasa inay shirkiinoo kale ka muujiyaan
dabcan shakigu waa waa muhiim qofku inuu maaragtay dareen leeyahay dareenkiisa iyo cabirkiisuna ay wax tusaan hase ahaatee markii aad aad gurigaaga aada caburiso oo reerkaaga iyo caruurtaada ay gurigaaga dhexdiisa kugu dhihi waayaan aabo dhibkaana jira hooyo dhibkaana jira dhihi waayaan dabcan marka marka kale in adeerka loo tago ama deriska loo tago la yidhahdo reerka dhibkaana naga haysta dabta kugu kallafaysa marka mar walbaba dalku hadduu xornimadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii haddii la raaci lahaa oo dadka loo ogolaan lahaa xorriyad alqowl dee wixii daris loo aada gardare aan lahayd dowladihii hore ee maaragtay diidi jiray axsaabta siyaasadeed ee diidi jiray maaragtay in dowladda iyo iyo siyaasadeeda la farageliyo dadku waxay ku kale markaana etoobiya iyo kenya iyo meelo badan ay kala aadaan ama dibadda u dhaafaan yacni caburinta ayaa keenaysa dadku inuu dalka ka baxo oo uu banaanka kasoo hadla marka si taa looga hortago macnaheedu maaha dad baa u yeerto o yidhi kaalay noo imaada oo shir baan idin qabanayna lacag baan idin siinayna intaan laga fikerin waa laga fikeraa war gurigoodii iyo xaafadoodii iyo maxaa u diiday inay ku hadlaan adigaa u diiday marka haddii aad rabto inaad kenya iyo aad ka walwashay etoobiya ogolow in xaafadaha lagu shiro o lagu wada hadlo oo axsaabtu ay isu yimaadaan waa garta waxyaalaha badan oo aada dowladda ku eedeyseen waxaa ka mid ahaa amnigii oo kale matalan inay ku fashilmeen dabcan dowladdii waxaad kaloo ku sheegteen inay kasban weyday shacabkii marka siyaasiyiintii mucaaradka ah oo dal gudihiisa iyo dibadduba fartii dowladdu qaadaba ay leeyihiin way fashilmeen oo waxba waa qaban weydeen miidnaan dhibaatada qayb ka ahayn professore
maxaa sameeya sidaa ma aha runtii adduunkan horumaray markaa fiiriso khaasatan dalkan aniga aan muddo deganaa oo maraykanka ah iyo xukuumadda hadda jirto shacabka dhan baa ka qaylinaya qof walbaa tala bixinaya maxkamadihii baa ku jira qolol baa ku jirta haddii hogaanka hogaanka siyaasadda uu fariisiiyo siyaasadda dalka oo loo arko in n siyaasaddu ay meel fiican ay ku wajahan tahay oo doontii qaranka ay baddaasi dhexdeeda mashaaxayso ee dariiq fiican ku socoto dadku shaqooyinkooda kale aadaya guryahooda kale galaya danahooda kale wadanaya laakiin markii la arko doontii oo dhacdhacaysa oo laga walwalaayo in arday maaragtay qaalibantaa qof walba oo ku jira doonta dhexdeeda wuxuu leeyahay wasee waxu jiraan waa hogaankii aaday waraayo qofkii wax yaqiinin marka walwalka jira in shacabka soomaaliyeed ama diaspora ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ama siyaasi ha ahaado ama yuusan ahaanin in qof walba uu mashquul isaga dhigo siyaasadda soomaaliya waxaa keenay siyaasadda soomaaliya oon fadhinin iyo hogaankii oonan kalsooni lagu qabin guud ahaan xukuumaddu haddii ay howlaheeda kasoo baxdo oo ay dariiqyada dhisto oo dadaalo ay samayso oo shacabka ay hanato oo oo maaragtay dareenkeedii ay muuqdo of course qof walbaa support garaynaya laakiin maalintay doontu boodayso adigana aad ku dhex jirto dantaa kugu kalifaysa inaysan intaysan doontaasi qalibin inaad hadasho ama aad tala ka dhiibato ama aad toosiso marka shacabka soomaaliyeed iyo waxbaradkooda xaq bay u leeyihiin in wadankaa loo tashaday khayraadkiisa wadankaa loo tashaday xuduudihiisa wadankaa loo tashaday inuusan siyaasadiisa aysan fariisanin inay tala ku yeeshaan talooyinka lasoo jeediyo xukuumadda inay dhagaha u furto oo ay dhegeysato oo ay soo dhaweyso oo ay ballaariso maaragtay kulamada oo ay ballaariso yacni arrimaha laga walwalsan waxaa kamid ah wadahadalkii somaliland iyo soomaaliya oo aanan hore u soconin iyo adduweynihii maaragtay bilaabay hadda in dowladii federaalka uu yiraahdo dowladaha kale ee soomaaliya goonidaan maaragtay ula dhaqmayna waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa siyaasadii dalka oonan deganayn iyo xukuumaddii oonan soo dhaweynin u madax salaaxin kulama samaynin dad waxgarada commishanna u samaynin laga hadlin yani taas ayaa keenaysa in dowladii lafteedii loo dareemo inaysan ahayn mid hawsheeda qabsanaysa soomaaliyeed iyo waxgaradkeedaba mas-uuliyadda saaran waxay tahay intaanay hawshanu qarka ka dhicin in maaragtay tala laga dhiibto haddii xukuumadda ay soo dhaweyn lahayd oo ay dhihi lahayd war waan dhegeysanaynaa talooyinka qaarkoodna waxaan ka saxaynaa qaarna waad ku khaldantiin qaarna waad ku saxantiin warku meeshaas ku dhammaan lahaa waa garta marka idinka mucaarad ahaan siyaasiyiinta mucaaradka meesha isugu yimid ama soomaaliya gudaheedaba jooga maraykanka aad ka timid oo degan tahay nidaamka mucaaradka u shaqeeya waxaa kaloo lagu tilmaamay inay yihiin alternative government iyo dimuqraatisku hadday dowladda yihiin ama madaxweynaha haystaan kuwa kalea mucaarad oo berita cidda bedelaysa waa la yaqaanaa soomaaliya kama jirto marka idinku haddii hadda madaxda joogta iyo dowladda joogta ay guuldaraysato ay dhacdo cidda bedelaysa lama yaqaan soo maha
annagu ujeedadeenu ma aha dowladda inay dhacdo ujeedadeena ma aha qaranka in khatar la geliyo ujeedadeena waxay tahay faraska maxaa looga badiyaa jeedalka inuu maaragtay xawaarihiisa kordhiyo dowladda waxaa looga baahan yahay un siyaasad la socon karta qarnigan koob iyo labaatanaad ay ku aadan arrimaha dibadda siyaasad arrimaha amniga ah runtii shabaab waa laga qaaday maaragtay foxkii saarnaan jiray oo waxaa nasiib daraa maanta magaalada muqdisho inay dhinac uga jiraan oo siday rabaan ay u maamushaan waxaan walwalka qabnaa dowladaha dariska oo raba inay maaragtay xeebaheeni iyo dalkeeni ay anagoo soo jeednaa ay faramaroojiyaan marka xasanow ujeedadu ma aha mucaaradka madiyaar baa mucaaradku haddii dowladda ay dhacdo malawari ma ahee war dowladan hadda joogta lafteedaan rabnaa inay dhamaysato labadeeda sano u dhiman waxaan doonaynaa inay guulaysato waxaan doonaynaa inay iyadoo maaragtay la jecelyaha ka tagto sidii loo soo dhaweeyey berigii hore iyadoo la jeclyaha loo soo dhaweeyey iyadoo la jecelyaha inay ka tagto meesha hase yeeshee ay taladii ballaariso oo ay tala dhegaysato oo ay wax saxdo oo shacabku ay u riyaaqaan kadib markaa mucaarad ma jiraayo dowladda waxaad kaloo ku eedeyseen dabcan inay ka gaabisay doorashadii twenty twentyga oo hal qof iyo hal codo dabcan dadka intooda badan ay u arkaan inay u badan tahay inaysan dhicin laakiin meesha waxaad ku joogteen ilaa toddoba xisbi oo magacyadooda aad aad meesha ku sheegteen haddii doorashadii ay suroobi weyday xisbiyada laftigooda xisbiye jira maaha soo maaha toddobada xisbiyo meesha isugu yimid maadaama nidaamka xisbiyada weli aan la gaarin axsaabta siyaasadeed ka sajilan dalka oo nidaamka dastuuriga waafaqsan oo la sharciyeeyey waa axsaab jirta runtiina qeyb ka ah isbedelka loo baahan yahay siyaasaddeenu ka dhaco soomaaliya xukuumaddu hadday ka gaabisay in hawshii loo egbada ay qabsato macnaheedu ma aha in axsaabtu ay khaldan yihiin marka waxaan leenahay dabcan xukuumadda waxay haysataa laba sano oo oo wakti ay haysataa oo wax badan lagu qaban karo isbuucba wax lagu qaban karaa bilba wax lagu qaban karaa laakiin dhaqanka soomaalida wuxuu noqday laba sano inaysan wax wakti ahaynba oo howl lagu qaban karin laba sano wax howl badan baa lagu qaban karaa marka haddii xukuumaddu ay roadmap la timaado ama roadmap loo keeno runtii hadda waxayba laga yaabaa in lagu khasbo in roadmap la keeno si waajibaadkiisa aan looga soo baxo roadmapkaasi wuxuu keenayaa in arrimihii dastuuriga ahaa looga baahnaa xukuumadda inay qabato ay qabato si uu u dhaco doorashooyin maaragtay hal qof iyo iyo iyo hal coda haddii ay dhici weysana soomaalida ay tashato oo ay la timaado barnaamij kumeel gaar ah oo bedeli karo hal codkaas iyo iyo iyo iyo iyo iyo halka qof runtii waxaa nasiib daro ah in dowlad walba ama xukuumad walba timaado ay isku taxalujiso inay hesho wakti kororsi oo afartii sano la siiyaba aanay u arkin wakti wax lagu qaban karo runtii caqabado waa jiraan oo shabaab baa jira oo arrimo kalaa jira laakiin mas-uuliyiid marka lagu dhiibo oo lagu yidhaahdo hawshaan ku qabo afar sano ku qabo oo aad la timaado policy aad la timaado shacabku hadday arkaan inaad alelahay isku dayday oo aad hawlo fiican ka qabatay oo dantuci kaa hortimid waa la gaari karaa in la yidhahdo war hawshaanu maaragta meel fiicana maraysaa dhamaystirkeeda aan aan aan ku darno hal sano aan ku darno laba sano laakiin qofaan waxba u bilownayn aanan dadaal ka muuqanin aan rabitaan ka muuqanin aanan ka muuqanin maaragtay in dareen ah hawshaan inay qabsanto waxa loogu daraayo wakti waa waa maaragtay wakti lumis waayo ummadda soomaaliyeed uma baahna maanta in xukuumad afar sano wax ku qaban weysay loogu daro sanad iyo laba sano maxaa caddaynaya laakiin inay rabaan in wax loogu daro professore
dhaqdhaqaaqyadaas waa socdaan barbosala noocaasi ayaa socda runtan annagana waan kasii digaynaa oon leenahay maaragtay yaanan lagu fekerin maxaa yeelay wakti waxaan haysanaa laba sano labada sano hala muujiyo wadiiqadii la mari lahaa oo howlaha qaarkood lagu qaban lahaa haddii ay danta kalifto iyadoo siyaasiyiinta iyo xukuumadda iyo shacabku ay isla arkaan in hawshaasi alalahay ay meel fiican marayso dadkii bilaabay fursadda la siiyay inay dhamaystiraan dabcan way dhici doontaa laakiin in hadda laga sii fekero la yidhaahdo wakti kororsi baan u baahan nahay oo dowlada shisheeye maaragtay codsigaasi loo geysto waa xogaa waxay noola muuqataa maaragtay wax aanan ummadda soomaaliyeed u cuntamin oo annagana aanan raalli ka noqon doonin insha allah waa garta doctore waxaa aada u soo noqnoqdo oo aada looga hadlay sidoo kale meeqaamka muqdisho maxaad jeclaan lahaydeen meeq- meeqaamka muqdisho inuu noqdo
aniga waxaan jeclaan lahayn oo gaara ma jiraan shacabka reer muqdisho oo muwaadiniin soomaaliyeed ah oo ilaa iyo laba milyan laba milyan iyo bar oo qof ah inay xuquuq ay helaan oo lamid ah xuquuqda ay soomaalida degan hirshabelle xuquuqda soomaalida degan shabeellada hoose xuquuqda soomaalida degan puntland iyo jubbaland oo kale inay helaan oo ay soo doortaan xubin xildhibaan oo ku matela baarlamaanka ay helaan xubin senator ah oo ku matela maaragtay aqalka sare runtii casanow magaalada caasimada u ah maraykanka oo layidhaahda washington d c waa magaalo yaroo maaragtay dowladda federaalka maraykanku ay u diyaarisay in laga dhigo caasimad laga dhigo oo gobollada kale laga soo gooyo oo gobol aan ka tirsanayn ayna u badan tahay dadka jooga iyo dadka degan baa dad dowladda federaalka u shaqeeya ama guryaha dowladda federaalka ayaa ka dhisan hase ahaatee dad baa degay oo batay oo maaragtay meeshaa degan dadkaas ilaa iyo hadda ma laha representation parliamentna ma laha representation maaragtay aqalka sarena ma laha waxay leeyihiin dad aan cod lahayn oo matala oo shirarka ka qayb gala oo afkaartooda iyo talooyinkooda dhiibta laakiin aanan cod lahayn ay ku wadaan marka waxay yidhahdaan bamber stickers ay ku qoraan ay u dagaalamayaan inay xaqooda helaan no taxation without representation manaa caasimada washington d c ilaa iyo hadda markaad fiiriso bamber stickerska baabuurtooda waxaa ku qoran canshuur canshuur ma bixinayno ilaa aan ka helno xubin baarlamaanka na matela marka qofka shacbiga ahi mar walba inuu helo maslaxadiisa cid u matasha baarlamaanku waa mid meesha ku jirta laba milyan iyo bar muwaadiniin ah inay codla-aan ahaadaan maaha marka mas-uuliyaddan waxay saaran tahay xukuumadda iyo iyo golaha shacabka inay fariistaan oo ay ka wada hadlaan sidii ugu muhiimsan oo oo waajibaadkooda ay uga soo bixi lahaayeen in arrintaasi ay xal oo shacabka u cuntaba ee ummadda soomaalida cuntada ay la yimaadaan waa garta laakiin xildhibaanada soomaaliya dabcan doctor waad ogtahay qabiilada lagu soo doortay gobolka iyo iyo deegaan laguma soo dooran taasna qabiilkana qayb bay ka yihiin marka maamul goboleed ha laga dhiga miyaad leedahay xamar mayta adaa yiri anu ma dhihin xasanow waxaan ku idhi wax kale ma aha qofka muwaadinka ah da- dabcan haddii qabiil loo hadlana waa un un baashu meeshan meeshan bay maaragtay gaaraysa laakiin waddanku waa inuu lahaada muwaadiniin xuquuq leh een qabaail la degan waa jiraan laakiin qaba- qabiil maaragtay shaksiya ma jiro marka waxaan ka hadlaynaa waa muwaadin iyo xuquuqdiisa iyo matalaadiisa iyo danihiisa oo uu maaragtay baarlamaanka ka helo oo aqalka sare ka helo marka haddii la yidhaahdo een muwaadiniinta degan magaalada muqdisho laba milyan iyo bar muwaadiniin hadii la yidhahdo warcod ma lihidin idinku een qabiilkiina wuxuu leeyahay laba dowlad goboleed ee taasi waa nasiib daro marka waa in lala yimaadaa een haddii la raadinayo balance of maaragtay een regional maaragtay powers iyo waxaa la raadinayo ceeb ma laha laakiin xal u hel labadan milyan oo iyo iyo shantan boqol oo kun oo soomaaliya o dhan isugu jirta waa in xal loo helaa oo ay raali uga noqdaan xukuumadooda iyo dowladooda inay tahay mid ay kamid yihiin oo ay een een maslaxadoodan ay ka arkaan laakiin beeshaadi ayaa haysato dowlad goboleed adigu ma helaysa dowlad goboleed ama maaragtay laguma ictiraafayo taasu sax maaha een caqligu wuxuu noo farayaa in dadkaasi la dhegeysto een xal waara oo dadka o dhan u wada cunto meesha kasoo dhexbaxo laakiin aan laga dhega furaysan waa gartay doctore markaad shirka qabateen oo bayaanka soo saarteen kadib wasiirka warfaafinta dowladda federaalka baa hadlay eh, wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo eh, siyaasiyiinta aad ka mid tihiin eh, ma la hadlaysaan dowladda nidaamkeesa kula hadlaysaan eh, wadahadalkaasi diyaar ma u tihiin inaad dowladda la hadashaan dabcan een waa soo dhaweynaynaa een wasiirka warfaafinta een dahri een geele een warka kasoo yeeray oo ahaa waxaan wadnaa barnaamij aan isu soo dhaweynayno dowladda iyo siyaasiyiinta maaragtay ka biyo diidan een arrintaas waa arrin mar hore loo baahnaa oo soo daahday een haddana hadday timid waa lama hadii waa soo dhaweynaynaa waa inay la yimaadaan nidaamkii iyo qaabkii dadka loola kulmi lahaa oo aanay isku dayin inay dadku ay maaragtay een kala lixlixiyaan oo ay kala iibsadaan Eh, runtii nasiib darrada maanta soomaaliya ay ku jirta waxay tahay in ah, siyaasiyiin iyo waxgarad iyo cuqaal iyo eh, social media iyo haweenka iyo ragga iyo odayaasha kulli lacag lagu iibsado oo laleeyahay een, ah, een, ah, nasiya codkiina na- na taageera een, ah, lacag baan idin siinayna dalna horumar kuma gaari karo corruption iyo iyo dhaqankaas marka waxaan rabnaa aanu soo jeedinaynaa in cuqaasha waxgaradka siyaasiyiinta in culamaa udiinta in corruptionkan baaxadda weyn leh ee dowladda iyo xukuumadda ay kow ka tahay in dalka laga joojiyo een ummadda loo soo celiyo inay mabaadidooda iyo maslaxadooda ay ka tashadaan een qofku aanu ku shaqayn keliya lacag maaragtay loo muujiyo ee ku shaqeeyo dareen uu qabo een waxaana rajaynaynaa haddii taa ay dhacdo dalka inuu hagaagayo haddiise ay noqoto een dambiil baan qaybinaynaa oo cod ku iibinaynaa oon garab ku helaynaa haddee soomaaliya ilaah baa umaqan dowladda waxyaalo badan baad ku eedeyseen eh, musuq maasuqaad hadda aad ka hadlaysay ammaankii eh, faruhu ka baxay baad tirahdeen labadii sanoo dowladdu hadda xilka ay haysay wax aad is leedahay alla leh way qabteenoo way ku fiicnaayeen ma jiraan Een, ah, dabcan ah, xukuumaddu wax badan bay qabatay een, ah, maasha allah een, in la xaqira maaha een, ah, wadci culus bay ku shaqaynaysaa een, ah, oo aada u adag een, runtii een, ah, shaksiyan een, ah, hogaanka dalka een, ah, kama muuqato corruption iyagu shaksi ahaan ay naftooda iyo iyo danahooda iyo ay ay maarad ku kobcinayaan een, ah, xaasha lilahi nooma muuqato hase ahaatee waxaa noo muuqda een, ah, corruption baarlamaanka la dhex dhigay oo baarlamaanka qaarkiisu uu maaragtay een, iibsan yahay een, corruption oo maaragtay dadkii masxaradayo oo meelaha la keenayo maaragtay een, ah, iyo eh, me- mass media iyo meelkaas corruptionka oo ka duwan kuwii horen arki jirnay guryaha la dhisan jiray oo maaragtay dariiqada la samaysan jiray oo een, lacagta guryaha laga soo buuxsan jiray waxaa bedelay corruption kale oo ah een, cod isi een, een, ama ka hortag qofka aniga iga soo horjeedaa een, meelaha ku xagxago maaragtay soo caayo lacag baan ku siinaya taa ayaa maaragtay runtii meesha timid laakiin in shaqaale mushaharkooda la siiyo in ciidamada mushahar la siiyo in maaragtay tababaro la sameeyo in maaragtay dowlad wanaag la sameeyo in dowladdu ay la timaado language ka duwan dowladihii hore oo xoogaa yar ay dowlad wanaag raadinayso runtii maxaa la yidhaahdaa arrimahan aada lagu celcelinayo soomaalidu ay aada u iibsato laleeyahay den baa la casinayaa anagu waxaan ka qabnaa shakigaan ka qabnaa oo oo runtii deenkaasu waa un wax maaragtay dadku lagu soo jiidanayo hase haatee aan aan raad badan lahayn deen haddii la cafinayana dabcan waxay ubaahan tahay haddii xataa laga cafiyo inaad adigu wax kobcin karto wax keeni karto marka dowladdu waxaan leenahay meeshii ay deen baa la cafinaya ay habeen maalin ku hayn lahayd inay tiraahdo dhaqaalaan soo saaraynaa oo waxaan badinaynaa maaragtay revenue dalka kasoo waxaan badinaynaa cashuurigii baan badinaynaa oo shaqaan abuuraynaa oo maaragtay howlaan qabanaynaa marka waxaan isleenahay wax badan way qabteen laakiin meelo badan bay maaragtay ka gaabiyeen meelahaas ayaan anagan aan saarayna maaragtay diirada saarayna inay maaragtay ka badiyaan haddii ay talooyinka loo soo jeedi ay maanta maanta ay bilaabaan oo dhaqdhaqaaq oo xagga maaragtay wanaagga aan aragna waa sheegayna waana ku tahniigeynayna haddii laakiin ay arrintu sidai ku socoto amnigu gacanta kasii baxayo ninba ninku ka liito in jaga loo magacaabo dabcan inaan ka hadalna waa waajib
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.